waxaan dareemayaa hay-adaha ayaamahan ka dareemayaa sanadkii ugu dambeeyeyba inaad mashaariicdii daba dhigato inaad isleedihiin dawladda soo socoto weji kaga samaysta war hadda waaan hadda waxaan idiin sheegayaa madaxduunbaa isbedelasay dadku waa un dadkii haddaad dib noo dhigtee oo mashruuc aanu sheegnay inuu soo socdo dib loo dhigoo lala sugo ka annana waa idinla garanaynaa shacabka iyaguna waa idinla garanaya wax credito aad u heli doontaana ma jiro min fadlakum waxaa layidhi baalka dhiciska la yidhaahdaa inta birta loo soo siduu baktiya haddii aad dib u dhigtee admaad dad sugayay gaari waayaanba kolley waanuba dad ku wada gaari doono laakiin way adag tahay in dib loo dhigo fadlakum waxaan leeyahay wixii aad u haysaan dadka iyo waxba uma dhexeeya ka iman doona iyo cabdiwelina wax uma dhexeeya ka iman doona iyo anigana waxba nooma dhexeeyaan isku midun baana isku si baanu wax u wadnaa marka min fadlakum mashaariicdan aad gadaal marsateenee aan ogahay waxaan umanaynaya ayaamaan sidii wax kala yar nastay baynuna wasaaradda arrimaha guduhuna waa maqlaysaa wasiir shiro qorshayntuna waa maqlayaa waxa weeyaan muddada ka hadhay dib u kaclayn waa inaynu samaynaa dib huf waxa weeyaan si dhaba baynu u xisaabtamaynaa wixii aad haysaan miiska soo saara oo badiba u badan weliba u badan wixii aad noo sheegteen ee ilaa iminka aanu la'nahay waxaan hubaa inaynu wada shaqayn wanaagsan lahayn haddii ilaahay idmo oo nafta nagu sintana inaynu yeelan doonno inta wakhtiga ka hadhay laakiin idinna waxa u timaadee dad dadkan inaad u shaqaysaan annana waana u dhalanna waana u shaqaynayna in aynu midayno xooggeenni foorskeenni midayno si horumar loo gaadho amni loo gaadho caafimaad waxbarasho yacni biyo nadiifa waxaa hubaala oon mar walba waa mashruuc mar aan soo qaaday baa jirayoo hay-ad weliba yacni hay-ad kasta oo puntland joogta aanu ku talagalnay hay-ad waliba sanadkii hal ceel iyo hal war inay samayso waxaan hubaa ceelasha intii aanu joognay la sameeyey waxay ka badan yihiin dowladihii soo maray puntland oo dhan including tii central governmentkii marka loo eego inta aanu samaynay baa ka wada badan kulligood siyaasaddageedu ahayd shan iyo labaatan kilomitir kasta in ceel iyo war ay taallo in nolosha dadka loo daayo sidii lagu bilaabay make sense in wax laga bedelo waxa weeyaan biyaha markaad naftaada eegto ama your own blood seventy percent of your blood is water boqolkii toddobaad wax nool oo biyo ka maarmaa ma jiraan marka si aan u gaadhno horumar waa in horta marka ugu horraysa qofku iyo xoolaha oo lafdhabarka nolosha ummadda soomaaliyeeda waa inay helaan taasina waxay ku imanaysaa isla qorsheyn isla eegid iyo isku raacid sidaynu heli lahayn qorshaha isaga in la helo ceelal iyo waro water catchments ama dams la helo faw mataqaan ma oqoonin puntland inay leedahay beero waxay gebigoodaba ka shaqeeyaanba waa kalluumaysi iyo beero dadiba iyo xoolaha inaynu beero leenahayba walayan ajandahaba ugu jirin waxaan xusuustaa mashruuc la yidhaahdo soma seeds baa la yidhahdaa million baa faw siisa koonfur iyo waqooyi galbeed baa la siiyey waxaan war maxaa puntland ku dhacay maraan uga sheekaynayey broclamiah yaa waxaan ku yidhi shan iyo toban kilomitir oo wada beeraan ku geynaya adeero marka ugu horreysa aamin in puntland beera leedahay malaawabiyo biyo hordayaan baan lagugu sheegine adeer beera waa leenahay weliba kuwo dalka ku filan baanu leenahay waxba yayla fogaani aakhirkii shaqadiisa tiyuunba ku waayay oo hubaala anugu ma odhanaya kuwo kalaa shaqada ku waayay laakiin waxaan leeyahay min fadlakum si dawladda iyo waa wada shaqayn weeye iyo iyo hay-adaha biyaha waxaan ula jeedaa waxa weeye waa naftii maaha dhiiggeenna keliya inuu boqolkii toddobaatan yahay laakiin wax kastoo nool baa u baahan beeraha xoolaha dadka human being nooc kastaba waa u baahan marka biyaha sababta aan u soo qaatan waa taa weeye baa laga yaabaa qaarkiin inay isdaahdaan war hawd buu ka yimiyo hawdna waa abaar iyo biyo la'aan markaa sababtu biyaha xoogga u saarayaa waa taa baa laga yaabaa kolley waad igu xamanaysaan waana idinka saamax laakiin kulligeen baan inoo danaynaya oo xaqiiqa ah waxaan ku soo gebagabaynayaa min fadlakum waxaad dalkan u qabanaysaan bal shirkan kaga bilaaba oo hay-ad weliba ayaamaha soo socdo kollayba waa idiin yeedhaynaa haddii ilaahay ogolaado waxaad ugu talagasheen dalkan inaad u qabataan koow laba saddex waxaasaanu ka gaadhsiinaa muddadeedii wax yar baa ka hadhay five months waxaanu rabnaa waxaanu rabnaa nin baa laga sheegay dawladdii maxamed siyaad barre hal isloogan baan kala hadhay ilaahay amarkiisa laakiin waa mid kulligeen bayna anfacaysa waari maysida war ha kaa hadho anigu taan u jeedaa waa taa weeye haddaba meesha cidina ma sii joogayso maaha lifetime garanti cidina cid ma siin laakiin min fadlakum inta yale aad joogto inaad dadka wuxuun uga tagto legacy you need to leave something behind inay taasi timaado waa am sorry inaan dee hadalka idinku badiyo ma ahayn waa idiin mahad celinayaa mar labaad iyo saddexaad adnuudda latuuma waan soo dhawaynayaa idinkoo dhanna waa idin soo dhawaynayaa waxaan idin leeyahay shirkuna waa inoo furan yahay waxyaabo tangible you know, results inuu shir ka soo baxana waxaanu taaban karno oo macquula wax isweydiiya weliba hay-adaha joogay aan wada garanaya wada arko waxaa iyo waxaa iyo waxaasaanu dalka u qabanaynaa na dhaha haddii aadna odhan weydaan afkaanu gacanta idinka gelina waa idinka soo tuurayna waa mahadsantiin aad iyo aad